galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa maalin khamiisah bisha maarso waa shan sanadka labada kun shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo efemyada geeska afrika idaacadayada galabnimo waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed colaan xasan
idaacadda galabnimona dhegaystayaal waxaannu idinku haynaa warbixin ku saabsan halka uu ka soo jeedo fikirka xag jirka afkaarta ay aaminsaneen waxaa ka mid ah dadka muslimiinta ah ay ugu horreeyaan caliy bnu abi taalib oo markaasi aqbalay heshiiskii isaga dhex maray iyo saxaabada kale oo la dagaalamaysay aqbalay in ay yihiin dad gaalo ah oo fikirka takfiiriga meeshaasi ayuu ka soo bilowday oo ah xag jirka ah nimankaas awaasala waxaa kaloo aad maqli doontaan shariikadaha xawaaladaha oo soo bandhigay qaab cusub oo gacan ka geysan kara fududaynta dirista lacagaha falanqayn ku saabsan isbahaysiga ay shalay samaysteen xisbiyada mucaaradka ee somalilan doodii gaabnayd barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka afar qof oo rayda ayaa ku dhaawacantay weerar hoobiyaala oo xalay maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay ku qaadeen magaalada buulo berde ee gobolka hiiraan wararka ka imaanaya magaalada ayaa sheegaya in maleeshiyada ka tirsan al-shabaab ay magaalada hoobiyaal dhowr ah kaga soo tuureen dhinaca waqooyi ee magaalada iyagoo rasaasta ka dhacda qoryaha lidka dayuuradahana magaalada kaga soo riday dhinaca galbeedka labada weerar oo ka kala dhacay xalay sagaalkii fiidnimo iyo labadii habeennimo ayaa ku soo beegmaya xili la sheegay in guddoomiyihii iyo duqii magaalada buulo burde ay xabsi guri gelisay dowladda soomaaliya sababo la xiriira raashin mucaawino ah oo shacabka magaalada ah loogu talagalay oo la lunsaday magaalada buulo burde ayaa weli go-doon ugu jirta maleeshiyada ururka al-shabaab oo dhinac walba ka fadhiya islamarkaana mamnuucay in gawaarida ganacsiga ee galaah ama ka soo baxa magaalada ay dhaqdhaqaaqaan kusimaha guddoomiyaha degmada liibaan cabdi burisow ayaa v o eda uga warramay weeraradii xalay magaalada ka dhacay xalay afartii saac camal markay ahayd nimankii nabadiidka ah degmada buuli burta dhinaca galbeedka ayay rasaas kasoo daadiyeen markii loo jawaabayna dib ayay u gurteen sideedii saac camal markay ahayd dhinaca bariga cabdane ayay dhowr hoobiya kasoo tuureen kolba ciidanka hadda wax ma gaarin laakiin dadkii shacabka ahaa ee xaafadaha degmada buuli burta qaylaheeda kala duwan bedelay ayaa wax ku gaareen afar ruuxa ku dhaawacantay oo laba rag ay tahay labana dumar ay tahay magaaladana waa xaaladeeda waa aada iyo aada ayay u cakiran tahay afarta qablab way ka xiran tahay nimankii nabadiidka ahay afarta dhinac ayay ka xireen haddana degmada buulibirta anigaa kusimo ah ka ah nimankii hore u joogayna hadda xilligan wawaqti xaadirkan xabsiguri ayay ku jiraan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sacuudiga kulan kula leh saraakiisha gacanka carbeed si uu u dedejiyo si uu u dejiyo walaaca ay waddamadaasi ka qabaan samaynta ama saameynta xooggan ee ay ku yeelan karto heshiiska nucleer-ka iiraan keri ayaa gaaray riyaad shalay gelinkii dambe kadib saddex cisho oo wadahadallo kulala ahaa wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed javaad zarif dalka switzerland wadahadalladaasi ayaa dhacayay xilli aad ugu adag maraykanka iyo wadamada kale ee ku lugta leh wadaxaajoodka nucleer-ka iiraan kuwaasoo isku dayaya in ay gaaraan heshiis dhammaadka bishan maaj sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay shalay in madaxweyne barack obama uu qiimeyn doono dhammaadka bisha maaj haddii ay tahay mid mudan in lasii wado wadaxaajoodka iyo in kale keri oo ku sugan dalka sacuudiga waxa uu isku dayayaa in uu xaqiijiyo uu u xaqiijiyo wadamada gacanka carbeed amaba xubnaha g c c in heshiiska nucleer-ka iiraan uusan gobolka qalalaasiyo u horseedi doonin waxa uu saake la kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada isutagga imaaraadka carabta cumaan qatar baxrayn kuweyt iyo sacuudi arabiya waxaanuu dhanka kale heshiis la saxiixday wasiirka arrimaha dibadda camaan yuusuf bin calaawi bin cabdallah kulankaasi kadib waxa uu sidoo kale kula kulmay keri qasri uu boqor salmaan ku leeyahay duleedka magaalada riyaad
safiirka maraykanka ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegay maanta oo khamiis ah in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay kadib markii qof ku hubaysan midii uu wejiga kaga jeexay bartamaha magaalada siyool ambasador mark libert ayaa waxaa lagu daweynayay cisbital ay ciidamada maraykanku ku leeyihiin dalkaasi wuxuuna markii dambe uu ku qoray bartiisa twitter-ka in isaga iyo qoyskiisaba ay la qiiroodeen baaxadda taageerada loo muujiyey wuxuuna sheegay inuu dhowaan ku noqon doono shaqadiisa si uu usii xoojiyo xiriirka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed goobjoogayaasha ayaa sheegay in weerarka uu dhacay xili ambasador liberty uu ka qaybgalayay xaflad quraaca nin markii dambe ay boolisku ku tilmaameen shan iyo konton sano jir lagu magacaabo kim ki jong ayaa weerarkaasi geystay isagoo adeegsanayay muddi shan iyo labaatan sentimitir dhirar dhan warbaahinta kuuriyada koonfureed ayaa baahisay in master kim uu ku qaylinayay kuuriyada koonfureed iyo midda waqooyi waa in la mideeya
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan waddamada islaamka ah waxaa dagaallo dhiig badan ku daatay ka wada kooxo xag jira oo doonaya inay majaxaabiyaan maamulada waddamadaasi iyo kuwo u hanqaltaagaya inay isku faafiyaan waddamo badan haddaba dhiigga qulqulaya oo ugu badan yahay kan dadka islaamka ah ayaa murugo iyo walaaca badan ku haya shucuubta islaamka haddaba halkee ayuu salka ku hayaa fikirka ay ku duulayaan kooxahan sidee ayaase wax looga qaban karaa su-aashaasi waa su-aalahaasi waxaa falanqaynaya wariyahayaga magaalada qaahira xuseen saxanuuni warbixintanna noo soo diray awoodda kooxaha argixisada ayaa kor u kacay kadib markii qaar ka mid ah dalalka carabta ay ka dhaceen kacdoon shacbi ah waxaana hal mar warbaahinta caalamka qabsaday falalka naxdinta leh ee ka baxsan bani-aadamnimada oo ay geysanayaan kooxahaasi gaar ahaan kooxda daacisha ee ka jirta dalalka siiriya iyo libiya xeelleerayaasha dunida muslimka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sida fekerka xagjirnimada uu ugu dhex faafayo muslimiinta dhexdooda haddaba shaafici macalin axmed oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha islaamka ayaan weydiiyey goorta ay bilowdeen kooxaha mayalka adag ee islaamka dhexdiisa iyo waxa ay aaminsan yihiin waxa uuna ku jawaabay sida tan waxay soo bilowdeen xilli aada u horeeya waxaana ugu horeeyay ama ay soo argagixisano bilaaba ama fikirka mutadarifka bilaaba waxay ahayn qolo lagu magacaabo khawaarij qoladaasoo soo baxay xilligii khilaafadii amiirulmu'miniin cali ibn abi taalib oo qolo waxay ahaayeen afkaar xag jir ah aaminsan oo munxarifiin ah afkaarta ay aaminsanayen waxaa ka mid ah dadka muslimiinta ah oo ay ugu horeeyaan cali ibnu abi taalib oo markaasi aqbalay heshiiskii isaga dhex maray iyo saxaabada kale oo la dagaalamaysay aqbalay in ay yihiin dad gaalo ah oo fikirka takfiiriga meeshaasi ayuu kasoo bilowday oo ah xag jirka ah nimankaas u asala kabacdi fikirkii wuxuu noqday wuu hor wuu tadawuray qaab kitaaba ah ayaa rag usoo bandhigeen ilaa uu soo gaaro qarnigii labiyo tobanaad kala barkiisii dhulkan loo yaqaan najidi uu soo gaaro oo rag ka soo baxay ay fikirkaasi ay u turjumeen ayaguna dhan tadbiiq ah ama ay soo bandhigeen oo ay fal ahaan usoo bandhigeen nimankaas asala kooxdaasna waxaa hogaaminayay sheekh lagu magacaabo maxamed cabdilwahaab oo soo baxay qarnigii labiyo tobnaad ee hijriga kale barkiisii kasoo baxay magaa dhulkan la yidhahdo najdi ee dalka maanta loo yaqaano ka tirsan sacuudi carabiya marka fikirka xaggaas xilliga taarikhdaasuu leeyahay musalsalka ah oo xiriirka ayuu leeyahay wuuna qoran yahay waa fikir qoran oo kitaaba ku qoran kitaabbaan lagu soo bandhigaa waana la darsaa madaarista wadamada muslimiinta qeybo ka mida lagu lagu dhigaa jiilal buuna soo saaraa waana fikir marka taariikhdaas leh waxay aaminsan yihiin fikirkaas hadda aan sheegnay oo raggaasi ay kitaabada ku qoreen oo ah dadka muslimiinta ah ayagu markaasi ay isla aaminsan yihin dadka saxan keliya inay yihiin oo fikirka islaamka ah saxiixa ah waxaystahay keligood inay yihiin dadka muslimiinta ah kasoo harayna ay u qeybsamaan dad faasiqiin ah iyo kuwa gaalo ah oo markaas ula mucaamalaan mucaamaladii mucaamaladii islaamka ay dadka gaalada aan ihahdeen mucaamale loogala mucaamalaya mid xataa ka duwan ay ugula mucaamalaan oo dadkii ay dhiigoodii banaystaan maalkoodii banaystaan waxyaalo fara badan ay ku sameeyaan wax maanta aan arkayno oo qaraxyada ah fikirkaasa u asala oo kitaabadaasi ku qoran qaar ka mid ah culimmada islaamka ayaa rumaysan inay jiraan waxyaabo sababay inay abuurmaan kooxaha argixisada ee dhibaatada ku haya dadka muslimiinta ahi iyo dadka aan ahayn intaba cabdisalaam macalin cabdilaahi oo ah cilmi baare soomaaliyeed oo degan waddanka masaarida ayaan weydiiyey asbaabaha keenay in fekerka xadjirnimada uu baaho siyaabaha ay u samaysmaan kooxahaasi waxaa lagu soo aroorin karaa sida tan kow horta midi waa mid la xiriirta mabaadi iyo aragtiyo ee xilli hore ee hirgashay oo ay tex raacayaan oo ay rabaan inay hirgeliyaan waa midda koowaad midda labaad oo keenta inay samaysmaan dalalka muslimiinta dhexdooda ka samaysmaan ayaa waxay tahay had iyo jeerna uu u soo noqnoqdo falalkaasi ay samaynayaan iyo samayskooduba waxa weeyaan dalalka muslimiinta ah madaxdooda gaar ahaan kuwa carbeed ee nidaamyada iyo maamulada iyo madaxda ka jirtaahi ma ahan kuwa ku yimaada rabitaanka dadka deed marka waxaa timaada madax iyo dadkii isdiidan deed marka dhalinyarada aan saymbery awoodin inay aragtidooda iyo waxa ay doonayaan inay qaab nabadgelyo ah kusoo gudbiyaan ay dadka ka dhaadhiciyaan waxa ay doonayaan ayaa waxay door bidaan inay si sahlan arrintii iskugu dayaan inay uga takhallusaan oo ah in ay dil iyo dhac ay arrintii ay ku faafiyaan midda labaadi waa taas tan saddexaad oo la oran karo ayadana way samays samayskooda way ka qayb qaadataa waxa weeyaan dalalka dowladaha waaweyn ee raba in ay dalalka aan awoodda lahayn in ay uga faa'iidaystaan qaab siyaasadeed qaab dhaqaale oo isballaarinta wada waxay had iyo jeer ka qayb qaataan inay samaysmaan kooxahaasi ururadaasi ee argagixisadaah inay samaysmaan ayay ka qayb qaataan marka hore way fangareeyaan tababaro aad u heer sarreeya ayay siiyaan deedna waxay is yidhaahdaan hadhow idinkaa ka takhallusi doonee bal horta sameeya si fadqalalo iyo dhibaato wadamadaani ay uga abuurmaan mase awoodaan inay dib u tirtirdhinaca kale weerarada ay geysaan kooxaha argixisada ee dagaalka kula jira qaar ka mid ah dowladaha islaamka iyo reer galbeedka ayaa adeegsada xeelado ay ka mid yihiin inay isku qarxiyaan dadka taasoo ay ku adkaatay dowladaha qaar inay ka hortagaan arrinkaasi haddaba axmed cumar xanafi oo falanqeeya arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey goorta ay bilaabatay in kooxaha islaamiyiinta ay isku qarxiyaan dadka kooxahan haddeer dagaalama waxaa la odhan karaa oo hubka qaaday wixii gumaystaha markii laga baxay oo dalalku ay xorriyado ay qaateen oo madax kale ay dalalkii la wareegeen xilliyada ayay bilowdeen oo qaab ku bilaabmeen waxay ahayd masalan dowladahan carbeed oo kale sida urdun iyo masar iyo dalka suuriya la yidhaahdo waatay dagaal la galeen yuhuudda oo israa'iil macnaha xilligu marku kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii dagaalkaasoo markaa lagu jabay oo tiro gaaraysa shan iyo toban kun ilaa labaatan iyo shan kun meelahaabaa dowladaha carbeed saddexda ah ee kaga dhintay dagaalka siddeed boqol meelaha masaarida bay kaga dhinteen maadaama marka niyadjab uu ka yimi xaggii dowladihii carabta oo ay dagaalka waxba ka keeni kari waayeen oo yuhuud oo israa'iil macnaha barnaamijkooda meel ay saari kari waayeen go-aan waxay ku gaareen ururadii islaamiga ah in markaa la helo kooxo inay inay dagaalamaan diyaar u ah oo dagaalada ay ka qayb galaaniin oo iyagu booskii buuxiyaan oo ceebta ummadda usoo hoyatay ummadda ka qaada aragti noocaasi aamineen laakiin farsamo kale ayaa loo helay oo qolyaha si laysu dhaaf waxaa la sameeyey waxaa la furay meeshii ahayd xagga iyo afghanistan in loo diro oo wixii toddobaatanaadka ka dambeeyay dhammaadkiisa ilaa sideetamaadkii dagaalo tobana toban sano meelaha socday ayaa dadku loo jihayay marka oo xaggaas oo maraykanyo iyo carabtuba ay danaynaya marka in rushyan ama dowladaha ruushka lagu jebiyo saa darteed waadima wadaadadii gruubka xag kaso dagaal waxay ogaadeen in jihaadka iyo barnamij halka ka socday buu ahaa barnaamij manaha danaha maraykanka lagaga shaqaynayo israa'iil in lagu badbaadinayo kadibna go-aan waxay ku gaareen inay la dagaalamaanin maamulada ka jira dowladaha carbeed oo yidhahdeen cadowga suke waa in lala diriraa intaan cadowga shishe lala diririn aragti noocaaso kale ah ayay aamineen saasayna ku shaqaynayeen muddo dhallinyarada aaminaysa in isqarxintu ay diin tahay ay soo badanaysaa gaar ahaan dadka soomaalida marka sidee ayaa loo yareyn karaa in fekerkaas dhallinyarada laga dhaadhicinayo oo ay aaminayaan hadday isqarxiyaan oo xitaa dad muslimiin ay laayaan inay diintu ay ka mid tahay janno ay gelayaan fikirkaas oo aad usoo xoogaysanaya guud ahaan wadamada islaamka aragtidaas waxaa lagula dagaalami isqarxisku waa wax ka dhasha qofku qofkan uu isku qarxinayo ama gruubkan uu isku qarxinayo waxa uu ka aaminsan yahay marka waad marka waxaa raba xagga fikirka iyo dadka in dad muslimiin qofka laga dhadhacsiyo inayan dadkan eh, waxay way gaaloobeen laleeyahay inayan gaaloobeen loo cadayo markii qadiyadda dhinaca laga daaweeyaa qaraxa xal loo heli karaa laakiin qaraxa kaliya haddii lagu mashquulo iyadoo aan lagu la- la fiirin waxa buwaagta ku qoran kutubta ku qoran waxa weeye oo raggan waxay ictimaadaan kutub hore usoo jirtay oo ibnu taymiya uu lahaa oo kale waxay ictimaadaan kutubta maxamed cabdiwahaab oo kale waxay ictimaadaan kutubtii ama waxa weeye ku tiirsan yihiin kutubtii sayid qudbi uu qoray oo kale waxaa jira kutub kale oo la qoray oo rag hadeer nool ay qoreen ilaa su-aalaha kutubtaa ku qoran laga jawaabo oo xal loo helo oo waxa weye culamada muslimiintu ay usoo jeestaan lagama jawaabi karo baan is leeyahay ama lagu mashquuli karo arrimahan xal loo heli mayo baan leeyahay arrimahan eh, isqarxinta ku saabsan si kastaba ha haatee xeelleerayaasha ka faallooda arrimaha kooxaha argixisada ayaa rumaysan dowladaha caalamka gaar ahaan dowladaha islaamka inay ka gaabiyeen la dagaalanka kooxaha argixisada ama inay dhinac mareen dhabaha saxda ah ee lagu ciribtiri karo haddaba shaafici macalin axmed iyo axmed cumar xanafi oo labaduba ah xeelleeryaal ka faallooda kooxaha islaamiyiinta ayaan wax ka weydiiyey arrimahaasi wadamada muslimiinta madaxda een, nidaamyada ka jira ee dictatoriga een, arrimaha ay samaynayaan dadka dhalinyarada ah oo mutadayiniinta ku samaynayaan oo ah een, falalka een, ciqaabta ay ciqaabayaan wada- een, xabsiyada ay ku ciqaabayaan ayaa waxay soo saaraysaa jiilal fara badan oo een, fikirkaasi een, inta xanaaqa inay u turjumaan fal u turjumaan ayaa keenaysa marka een, fikirkaas marka looga hortegi karaa in asbaabahaasi laga takhaluso iyo een, oo oo waxaa asbaab sababka laga takhaluso waxaa ka mid a in madaxda dictatoriyiinta ay falalka ay sameeyaan inay meesha ka baxaan wadamada mu- muslimiinta nidaamkooda horta isbedelo oo nidaamyo een, eh, ku dhisan islaami ku dhisan oo dadka muslimiinta ahi een, tixgeliya oo dictatoriyiin aan ahayn in horta wadama muslimiinta nidaamyadoodii ay ay noqdaan oo nidaamkii uu isbedelo waa sababka een, koowaad oo lagu tirtiri karo labaad waxaa ka mid a in een, fikirkaasi la- laga- laga joojiyo een, eh, faafintiisa la joojiyo oo madaarista lagu dhigayo eh, laga hortago fikir kaloo badiiloo saxiixa oo isla- oo islaamka ay muslimiintu ay leeyihiinna lagu bedelo waxaa saasaa looga takhalusi karaa Een, waxaan oran karaa anigu dowladuhu een, arrinta xal u heli kara dhinac hadda laga eego laakiin dowladaha in fara badani iyaga dantooda waxayba ku jirtaaba inay kooxahaas abuuraaniin oo ka qayb qaataanin waayo hadday rabaan kooxahan in xal loo helo masalan ururaa jiro oo waxay ogol yihiin inay si nabada ay u noolaadaanin waxay ogol yihiin si nabada inay eh, siyaasadda uga qayb galaanin ururadii haddii aad layso oo la dagaalanto oo xirxirto oo xabsida u taxaabto oo xasuuqdo waxay helayaan gurubyada dagaalamaya ayaa suuq helaya marka haddaan siyaasadda noocaas wax laga bedelin oo caqli caqliga ka duwan aan la keenin waxaan isleeyahay barnaamijkaas waxa weeye dowladahani way ku fashilmayaan xuseen saxnuuni v o a qaahira
dhegaystayaal waad ku mahadsantihiin dhegaysiga v o a laanteeda af soomaaliga waxaannu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiinna jooga u k aad v o a ka dhegaysan jirteen uu hadda isbeddelay si aad haddaba laanta af soomaaliga ee v o a u dhegaysataan fadlan gudaha u k waxa aad ka wacdaan nambarka eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed haddii aan ku cesho waa eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed
weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington shirkadaha xawaaladaha dalkan maraykanka ayaa sii wadaa kulamada ay la leeyihiin mas-uuliyiinta dowladda maraykanka iyo madaxda gobollada sidii si buuxda loogu soo celin lahaa adeegyada xawaaladaha dhinaca kalena shirikaduhu waxay dadweynaha ku wargeliyeen qaab cusub oo sahli kara inay shirikaduhu sii wadaan dirista lacagaha saare ciidan nuur ayaa kulanka iyo qaabka cusub ee dirista lacagaha ka wareysatay cusmaan maxamed geedeeye maamulaha laanta xawaalada dahabshiil ee gobolka virginia Ah, horta sara inta aanan ah, jawaabta ku siin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ah, dhammaan ah, madaxda iyo iyo iyo iyo shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a da oo runtii door weyn ka qaatay intii ay ah, wacyigelinta iyo ka hortaga ah, xayiraada xawaaladaha sara way jirtay ah, ah, inuu jiray ah, fadhi ay yeesheen ah, ay yeesheen congressyada aan u doodaya xawalaadaha soomaalida iyo laamo ilaa sideed ama sagaal ahaa oo ka tirsan dibaarmanada maraykanka sida ama treasuryga kuwa qaabilsan eh, nabadgelyada kuwa qaabilsan eh, n- n- state departmentka marka shirkaas wuu dhacay wuxuu ahaa shir albaabadu xidhan yihiin oo uun iyaga uun aada u- ay u khuseeyey inkastoo xawaaraduhu soomaalidu ay ka dambeeyeen runtii wax la taaban karoo weyni kama soo bixin shirkaa sidii ay noogu warrameen madaxdii markaa meesha tegay kongressyadii waxa keliya ee ugu importanka ee kasoo baxay waxa ahaayeen in fadhiya kan ka kuwan ka dambeeya la yeesho wadahadalkuna sii socdo waan gartay cismaan marka ee bishan intaynu ku jirno qayb ahaan ayaad soo celiseen adeegyadii lacagaha ugu badan ee aada diri kartaan waa ilaa intee qiyaase ma jiraan wadamo aad wax u diri kartaan iyo qaar weli idinka caagan oo idaan waxba u diri karin maya wadamadii aan u diri jiro o dhan waa loo wada diri karaa laakiin lacagta waxaa lagu sameeyey in qofkii uu diri karo kun dollar sida lagu wargeliyey kun dollar bishii yani ama isagu boqol boqol ha u diro ama labaataba labaatan ha u diro laakiin boqol wax ka badan amin kun wax ka badan ma ma diri karaan waan gartay marka qaabkii lacagta laydinku soo gaadhsiin jiray lafteeda waxaanu maqalay inay wax iska bedeleen oo qofku intuu kaash lacag kaasha idiin keeno aada u diri jirteen hadda waxaa la sheegay in arrimahaasi wax iska bedeleen ma jira isbedelkaasi haddaad noo sharaxdo isbedelkaasi wuu jiraa laakiin isbedelkaasi wuxuu waxaa go-aansaday un aan xawaaladaha adba ama xafiisyada xawaalaha hadba meesha ay joogaan sababtoo waad la socotaan baanankii ugu waaweynaa ee xawaaladu lahaayeen waa la xidhay marka xawaaladii waxay mushkil ku noqotay inay kaash fara badan oo lacaga ay qabtaan taasoo keenaysa haddana inay dhibaato kale kala kulmaan ninkii dee maanta haysta bank yar haysta inuu ka boqo in baankaasuna kusoo jeesto marka waxaa loo habeeyey aan anigu ku jiro xafiiskayga ku jiro inaan dadkan idhaahno waxaad soo samaystaan money order qaarkoodna ay ay keeni karaan jecks waan garta idinka haddiiba bangiyadii weli idinka xidhan yihiin oo aan wax isbedelihi ku iman bangiyadii maraykanka ee joojiyay shaqada xawilaadaha lacagtii sidee u diri karaysaan hawshaasi sidee idinku fududaanaysaa eed lacagtii ku gaadhsiin kartaan dadkii horta rajo weyn baanu qabnaa in ay wax iska bedelaan waa laga yaabaa waktigii aanu ku jeclayn ama ee dhaqso ah ee la filayay ee meeting say fadhigaa lasoo lasoo dhaafay oo kale waktigii aan filaynay in xawaaladaha la furo yani baanag loo helo inay inay dub uga dhacdo sidaad la socotaba baankaas wuxuu qaabili jiray ilaa boqolkiiba sideetan ilaa boqolkiiba labaatan waxaa ama baanan kalaa jiray oo oo yaryar oo qaarka xawaalada haystaan marka annaga dhibaato kastaba hanugu noqotee bal waxaanu ku dadaalnay un in intii kartidayada ah dadka loo sii daayo inay biilasha diraan oo aan laga hortegin waan gartay e marka xafiiskaaga markaad ka hadlayso maadaama oo hawsha intaa leeg laga marayo sidii lacagtii lagu diri lahaa inta ay arintaasi rajo kasoo baxaysa ee la ogolaanayo bangiyadii wax khidmadii aad ku diri jirteen wax siyaadaha miyaa ku darteen mise intii horeunba dadka adeega ugu qabanaysaan may runtii si aad ula socoto saale howlo badan baa soo kordhay oo xawaaladaha soo soo wajahday ama xagga kharashaadka ha noqoto ama kharashaad soo socda oo oo ay arrimahan keeneen ha noqoto marka xawaaladuhu waxay ku ku ku heshiiyeen in la kordhiyo mashqaayadii oo meeshii boqolkiiba shan laga jaaj garayn jiray ama lagu lagu dari jiray iminka boqolkiiba lix la jaaj gareeyo customarada runtii customaraduna aada iyo aada bay arrintaas wax dhibaataa kalamaanaa kulmin ilaa iyo iminka waayo important waxa ama muhiimadda waxaa u ahayd horta bal inay dadkii gaadhsiiyaan biilashii
kaasi waxa uu ahaa cusmaan maxamed geedeeye maamulaha laanta xawaalada dahabsheel ee gobolka virginia oo u warramayey sahare ciidan nuur
mucaaradka xukuumadda somalilan ayaa shalay magaalada hargeysa kaga dhawaaqay isbahaysi ay ula baxeen isbahaysiga mucaaradka haddaba muxuu yahay isbahaysigoodu macnaheedu ma tahay in ay midaynayaan musharaxiinta uga qaybgalaya doorashada madaxtooyada waryaha v o a hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa weydiimahaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey aadan muuse jibriil oo ah cilmi baare darsa arrimaha siyaasadda iyo degaanka ee geeska afrika waxaanu ugu horreyntii weydiiyey waxa ay tahay macnaha isbahaysi aada iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo v o eeda had iyo jeer dimuquraadiyadu waxay u baahan tahay xoogaga ku tartamaya inay isu miisaaman yihiin waad ogtoo afrika iyo adduunka saddexaad meesha xukuumaddu jirto meesha lacagtu jirto meesha boliiska iyo askartu ay jiraan bay miisaanku u liicaa markaasoo kale ayaa loo baahdaa isbahaysi siyaasiya cilmiga siyaasadda iyo bulshadu waxay ku leeyihiin isbahaysiga siyaasaddu waa inuu ku dhisnaadaa barnaamij ama ku dhisnaadaa ujeeddo siyaasiya oo la garan karo marka isbahaysigu taasi u taaganya af soomaaliga marka loo noqdo iskaashi iyo isbahaysi macnayaal kala duwan buu samaynaya isbahaysigan iminka ay yidhaahdeen mucaaradku isbahaysi baa jira maxay uga jeedaan baykulat mucaaradku markay midoobaan ama ay iskaashadaan xisbiyada mucaaradka iyo iyo iyo madashu ma aha midow ee waa iskaashi marxaliya ama kumeel gaadha had iyo jeer maxaa yeelay midowgu wuxuu u baahan yahay dad isku aidoloojiyada dad isku fekera oo isku fekera maaha arrimaha dhow ee laakiin arrimaha fog ee istiraatiijiga iskaga fikrada taasuna ma jirto adduunka saddexaad uma badan anigu cid waliba waxbay sibay u qaadataa laakiin anigu ujeeddada waxaan u arkaa tan maanta mucaaradku iyo isbahaysigan wuxuu u jeedaa in aan waxba somalilan ka xumaan in meel dhexe laysugu yimaado taas waxa weeye waa haddii miisaanka tartamaya uu isu dhigmo hadda tartanku ma aha colaad tartanku ma aha isdil tartanku waxa weeye waa mid bannaan oo xaqa oo waa toosinta dimuquraadiyadda hadduu dhinacu leeco dee wax soo celin karaa waa dhif weeye waad sheegtayoo dadka isbahaysi dhex maraya siyaasaddu waa inay isku mabda iyo yool fog oo isku mida lahaadaan macnaheedu markaynu dadka u sharaxanama waxa weeye ucud iyo waddani madaxtinimada si ku mid bay u gelayaan musharaxooduu midoobayaa doorashada haddii ku guulaystaan isku sibay dowlad wadaaga u dhisayaan maxay tahay markaa waxay ogtay taa dambe waa lagu kala duwanaanayaa marka ay joogto sharaxaad iyo doorasho markaasoo kale hunguri baa soo baxa una malayn maayo in mucaaradka sidaa u midaysnaan doono marka ay tahay keegga la kala qaybsanayo markaa wax kalaa soo baxaya aaduna waad ogeydo waxaad ahayd wakiilkii somalilan ee ingiriiska u fadhiyey si xukuumaddii hore daahir yaa la hogaaminayeyna dabcan nidaamkaana ka mid bahay xisbigii udub ee talada hayeyna dadkii bilowgii ku jiray baad ahayd xisbiga talada iminka hayee kulmiya wakhtiga mucaaradka ah xukuumaddii wakhtiga aad ka tirsanayd wuxuu odhan jiray muddadu haddii ay dhaafto intaa ma aqoonsan doono dowladda sharcinimadeeda sidii oo kale mucaaradka imikuna adeegsadaan kelmadda teedii oo waxay leeyihiin ma aqoonsan doono dowladda siilaanyo haddii muddada intaa laga dhaafto kelmadda dadka in badan bay kusoo noqnoqotay horta halkay ku salaysan tahay salka halkay ku haysaa waa kelimad aan ku jirin runtii haddaad doonayso waxaa la yidhahdaa geemka siyaasadda macnii ciyaarta siyaasadda ciyaarta siyaasadda halkaa lama gaadhsiiyo maxaa yeelay dadka kan waxa ka wada dhexeeya danta guud wuxuna waa broses hadday dhici weydo waxaasaan u yeelina waa statement khadiira waa kelimad adag weeye dadkuna aada uga naxaya marka kelimaadkaasoo kale anigu ma qabo in la isticmaalo ma qabo in la laakiin niyad wanaagga markaynu ka eegno waxay ila tahay mucaaradku inay uga jeedaan cadaadis bay uga jeedaan su-aasha u dambaysa gabagabada aadan muuse siyaasadda somalilan xaggee u dhaqaaqisa maxaa xiga horta laba labadaba waa midee sidaa horeba aan u sheegay ma filayo iska hor imaad caruurnimihii inuu dhaco mar walba waxaan filayaa dimuqraadiyadda soomaliya inay qaangaadh tahay xagga dib u heshiisiinta iyo guurtidana iyaduna inay qaangaadh tahay godololooyin waa jiraan la diidi maayo waa mujtamac waa bulsho anigu dhinaca xukuumadda axmed siilaanyo ka fili maayo inuu taageero wax ku saabsan xagga xukuumadda in doorashada wakhtigeeda ay dhaafto maxaa yeelay intaasoo jeer buu ku celiyey odagu maalin lagu dari maayo maanta nin doonaya inuu sharaf ku gunaanado wakhtigiisa ayaan anigu ku qanacsanahay dhinaca mucaaradka oo sidaan kuu sheego shakhsiyad ama qof rabo gaadhsiinaya maxaan ku dhahdaa xaaladda meel meel adag oo keenta mustaqbal madow anigu anigu ka fili maayo laakiin mid baa muhima guurtidu inay shaqadeeda qabsato inaanay ku kala dhex milmin siyaasadda inaanay u kala helin xukuumadda iyo mucaaradka inay konsensus iyo iyo go-aan wadareed iyo isfaham dhaliso
weli waxaad naga dhegeysaneysaan idaacadda v o a kaasina waxa uu ahaa aadan muuse jibriil oo ah cilmi baare darsa arrimaha siyaasadda iyo deegaanka ee geeska afrika oo u waramayay waryahayaga barqad maxamuud kaariye
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waa shanta bisha maaj sanadka idaacaddana waxaa daadihinaya cashe ibraahim iyo maxamed colaad xasan waxaad ku soo dhawaataan qodobada idaacadda inooga harsan oo ay ku jiraan xubinta dooda gaaban xubintii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese warka caalamka oo kooban kusoo dhawaada
afar qof oo rayida ayaa ku dhaawacantay weerar hoobiyaala oo xalay maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay ku qaadeen magaalada buulo berde ee gobolka hiiraan wararka ka imaanaya magaalada ayaa sheegaya in maleeshiyada ka tirsan al-shabaab ay magaalada hoobiyaal dhowr ah kaga soo tuureen dhinaca waqooyi ee magaalada iyagoo rasaasta ka dhacda qoryaha lidka dayuuradahana magaalada kaga soo riday dhinaca galbeedka labada weerar oo kala dhacay xalay sagaalkii fiidnimo iyo labadii habeennimo ayaa kusoo beegmaya xili la sheegay in guddoomiyihii iyo duqii magaalada buulobarde ay xabsi guri gelisay dowladda soomaaliya sababo la xiriira raashin mucaawino ah oo shacabka magaalada loogu talagalay oo la lunsaday xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa sacuudiga kulan kula leh saraakiisha gacanka carbeed si uu u dejiyo walaaca ay waddamadaasi ka qabaan sameynta waa saameynta xooggan ee ay ku yeelan karto heshiiska nukliyerka ee dalka iiraan keyri ayaa gaaray riyaada shalay gelinkii dambe kadib saddex cisho oo wadahadallo kula lahaa wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed jabaad zarif dalka switzerland wadahadalladaasi ayaa dhacayay xilli aad ugu adaga maraykanka iyo waddamada kale ee ku lugta leh wadaxaajoodka nukliyerka iiraan kuwaas oo isku dayaya inay gaaraan heshiis dhammaadka bisha maaj sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay shalay in madaxweyne barack obama uu qiimeyn doono dhammaadka bisha maaj haddii ay tahay mid mudan in lasii wado wadaxaajoodka iyo in kale
safiirka maraykanka ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegay maanta oo khamiisa in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay kadib markii qof hubaysan oo ku hubaysnaa midi uu wejiga kaga jeexay bartamaha magaalada siyool ambasador mark libert ayaa waxaa lagu daweynayay isbital ay ciidamada maraykanku leeyihiin wuxuuna markii dambe uu ku qoray boggiisa twitterka in isaga iyo qoyskiisaba ay la qiiroodeen baaxadda taageerada loo muujiyey wuxuuna sheegay inuu dhowaan ku noqon doono shaqadiisii si uu usii xoojiyo xiriirka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed
wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan wararkaasi iyo warbixinadaasna ciddii ay seegaan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa website-ka v o a somaly com haatanna somalilan somalilan ayaa hirgelisay xarun lagu kaydiyo aasaarta qadiimiga ah taasi oo la dhigay agab kala duwan oo la xiriira qaabnololeedkii dadkii hore sida labiska maacuunta qoraalada waxyaabaha ay isku qurxin jireen iyo walxa kale xaruntani oo laga hirgeliyey wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska ayaa waryaha v o a hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac oo wasiirka wasaaraddaasi cali siciid reygal ka waraystay xaruntani marka hore wayd salaamayaa waan soo dhoweynayaa v o da mar labaadka maxdafkani aanu furnay waxa weeyaan waa meel lagu soo ururiyey ama lagu diyaargareeyey asaarta qadiimka ah ee dalka somalilan arcologigii lagu soo ururiyey marka waxaa loogu talagalay inuu noqdo meel taariikha oo lagu xaqiijiyo ama lagu caddeeyo waxa raadad amba taariikh qoraala ha noqdeen amba ha noqdeen wax kale oo natural oo ama iska dabiici ah oo la isticmaali jirin ama ha noqdeen wax ay dadba iyagu gacmahooda ku sameeyeen ah qurumihii inaga horreeyey ama dadkii inaga horreeyey ayaa lagu talagalay in intii lagu soo koobi karo lagu soo koobo si bal dadkeennu ay u ogaadaan waxa dalkeenna yaalla
waay wasiir haddaynu tusaale ahaan oo kale aynu tusaale usoo qaadano maxaa ka mid a waxyaabaha lasoo dhigay iminka maanta waad furtay islamarkaana xarunta wasaaradda gudaheega laga furay maxaa ka mid a alaabta iyo weliba qeybaha kala duwana taariikhiga ee yaalla ad goobta keenteen waxaa ka mid ah waxa yaalla suurado ah kuwa dad kuwa xoolaad iyo kuwa bahalo xayawaanka ahba marka waxa weeyaan waxaasi waa wax ay sameeyeen dad dad inaga horreeyey oo ah dadyowga inaga horreeyeen amba ha noqdeen kuwa markaa dowladihii soo jiri jiray ee hore ay s- iyagu dee ka ka yimaadeen ha noqdeen oo araadada ay ka tageen ha noqdeen ama ha noqdeen dad iyagu iska dhaqan ahaan oo aan markaa dowlad baa lahayn oo dhaqan ahaan u samaysta ha noqdeene laakiin waxa weeyaan waxaasi waa wax ay ka tageen dadyowgii inaga horreeyey Een, inta badan een, dee waxaa aad laysu weydiiyaa dadweynihii hore ama dadkan hore ah ee taariikhiga ah ee muddooyinka ugu horreysay dee dhulkan ku noolaa ee deganaa dad sidee u nool bay ahaayeen dad noocey ahaayeen maxay xidhan jireen een, eh, maxay inta badan isticmaali jireen sidee u noolaayeen waa su-aalaha inta badan ay dadku isweydiiyaan ee aad inta badan loo raadiyo een, eh, alaabta lagu soo bandhigay ama agabka goobta la keenay een, ma ka mid ahaayeen alaabta isticmaalayeen iyo waxyaabaha inta badan muddooyinkaasi caadi caada dhaqameedka u lahaayeen haa waxaa ku jira alaabtii wax lagu cunayey amba wax lagu karsanayey oo ay ka mid yihiin dheryihii wax lagu karsanayey oo ka samaysan dhoobo wax dhoobo qaabkoodoo kale ah oo adadag waxaa ka samaysan ee ku jira mixdin halkan inagu imika canjeelada ama laxooxda aynu laga qaso wax ay iyagu ku samaysan jireen oo saa loo mariyo oo inta saa loogu ridqo waxaa ku jira kuulihii waxaa ku jira fargalladii waxaa ku jira kilaadhida shaaha lagu cabo waxaa ku jira muray- muryadihii waxaa ku jira mindiyo sa- la sameeyey oo dhagxaan ka samaysan oo markaa ah kuwii ay wax ku cuni jireen ama ku qalan jireen ka mid a ayaa ka mid a Een, waxaa ka mid a muraayadihii waxaa ka mid a yacni dee wixii ay isticmaali jireen oo dhan waa ka mid Een, de alaabtan waa alaab tiro badan wasiir soo tirisay iminka een eh, halkee laga keenay oo laga soo ururiyey een eh, ma waxaa jira somaliland goobo u gaaro qadiimiya oo een eh, kala duwan oo dee alaabahan yaaleen oo een somaliland ku yaala Een, ugu yaraan wadanka somalilan wuxuu leeyahay boqol iyo sideed iyo siddeetan iminka ilaa hadda iminka la hubo weye laguma darin inta weli aan la baadhin ee aan la ogaan kuma jirto laakiin ilaa hadda inta la baadhay ee la ogaaday inay tahay goobo taariikhiya boqol iyo sideed iyo soddoba boqol iyo lix iyo labaatan waa rog arts waa meelaha buuraha ka samaysanee amba buur dalxiis loo tago ama dhagxaan wax ka samaysan ama godad la galo amba godad dhagxaan guryo ahoo lagu noolaan jiray oo waxa noocaasa waa rog artis weeye laba iyo lixdanna waxa weeyaan magaalooyinkii qadiimka haya dumay oo ah magaalooyin sidooda iyagoo u dhisan dhulka galay oo dumay oo wax allaale wixii lagu isticmaali jiray iyo wixii markaa iyo lebe ay hoostooda ku jiraan oo ku aasan yihiin oo ay meeshooda ku baaba'een oo ku dumeen maanta waad dah furteen madxafkii iyo qalabkii iyo alaabtii wixii dhex yaalaan baad keenteen islamarkaana aad furteen een eh, ma kaydun buu ahaanayaa goob lagu kaydinayo ma mise een, dee dalxi- dalxiisayaal baa yimaada somalilan een dadweyne kala duwan oo qurbaa ka yimi ama dad waxaa jira inta badan jecel in taariikhda hore wixii ma- ay ogaadaan ama ardayda iyo dadka dee gudaha joogaba ha noqotee een ma eegi karayaan maxaad ugu talagasheen goobta ha waa la eegi karayaa waa la imanayaa waxyaal aan ugu talagalay waxa weeyaan dadka markaa dee aan aan aan dee ogeyn taariikhdeenna aan ogeyn ama dadka ajaanibka ee caalamka naga imanaya inay ogaadaan waddankeena taariikhdiisa iyo waxa ka jira inay ogaadaan yacni waxa weeye waa la ogaan karayaa dadka somalilan ardada da'yarkaa dhallinyaradeena qurbaha ka imanaysa yacni waxa weeyaan cid kasta waa loogu talagalay inay timaado cid kastaana way daawanaysaa cid kastaana wa- way- waa- waa waa la tusayaa yani waxa weeyaan waa waa si loo ogaado waddankeena taariikhdiisa iyo raadadkiisa iyo alaabtii iyo waxyaalihii hore ee taariikhiga ahay waddankeena laga isticmaali jiray iyo waxa dalkeena maanta yaalla si loo ogaado waa waa- waa la daawanaya
kaasi waxa uu ahaa waa wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska waa saciid waa cali saciid rayaale oo u waramayay waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwac
halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban axmed xasan colaad ayaa kasoo diray magaalada muqdisho
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii doodda gaaban xubinta doodda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maamul u samaynta gobollada dhexe oo in muddaha soo jiitamayey ayaa ballantu ahayd in kowda bishani maarso uu ka furmo degmada cadaado ee gobolkaasi galgaduud balse waxaa muuqata in shirkaasi uu mar kale dib u dhacay uusan qabsoomin haddaba maamul u samaynta gobollada dhexe gaar ahaan mudug iyo galgaduud maxaa hortaagan ma dowladda federaalka ayaa weli aan si rasmiya u go'aansan inay shirkaasi ay isku soo dubriddo ma dadka gobollada dhexe ayaa iskale mas-uuliyadda inay maamul ay samaystaan xubinta doodda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qaybgelaya sheekh cabdirashiid macalin maxamuud kana soo jeeda gobolladaasi xayir cali rooble oo ah abwaan soomaaliyeed isaguna wuxuu ka soo jeedaa isla gobolladaasi dhexe waxaana su-aasha hore aan siiyey sheekh cabdirashiid waa ku salaamahayaa adiga iyo bahdiina iyo saaxiibkayga ula jira doodaba markaa aan ka jawaabo su-aasha ah yaa hortaagan maamul usamaynta gobollada dhexe aniga waxaan u malaynayaa eedda maanta inaysan ku weynan xagga dowladda ee awda ay dow- yani ay doodda ku weyn tahay ama eedda marka la fiiriyo ay ku weyn tahay dhanka dadka gobollada dhexe ka soo jeeda oo marka la fiiriyo ayagu aan aaraadooda midaysnayn oo marka la fiiriyo e, gobo- ba- barnaamijkii hadda xilligii loo qabtay haddana oo had ma- mid kale loo korfalo xoogaa uu culays kale ka yimid inkastuu ya- yani uu wanaagsan yahay oo dib u heshiisiin u ahaa haddana waxaan anigu is leeyahay markaan dadka gobollada dhexe ayaa eedu saaranta xayir cali rooble Een, horta waa mahadsan tahay bad v o n waa salaamaya haddaan dooda u guda galo Een, horta haddaan indho- waxaa indhaha laga qarsado waa dhibaato ay leedahay Een, arrintaasi een, maamul samaynta gobollada dhexe inuu qabsoomi waayo horta dowladda ka mas-uula sababtoo macnaha gobollo degan oo dastuurkoodu degan yahay oo ayagii een, dagaalo fara badan soo galay dadkii wadanka ku sugnaa dadkii gobolka joogay dadkii ayaga maamulkooda xaqa u lahaa inay ayaga samaystaan waxay ka dulgaysay maamullo kale waad og tahay macnaha fardo haddii fagaar la isugu geeyana macnaha in haddii ay tartamaan qaarkood waa is- xataa waa iscidiyaysanayan xilliyada qaarkood dhibaato fara badanta meeshaas ka timaadana waxa waaye mas-uuliyaddeeda dowladda iskale maamulka waxaa xaq u lahaa dadka meesha degan inay ayagu maamulkooda samaystaan sababta marka ay dowladdu ay eeddaas ay u gashay eeddaasi waxay u gashay waxay tahay ayadoo aan la tashanin dadkii meesha deganaa dadkii ka soo jeeda gobolkaasi dadkii intaasi gobolka gacanta ku hayay dad baa dagaala ku galay shan kun oo qofood dadka badan baa ku dhinta meesha dadkii intaa u halgamayay ayadoo dowladdu la tashanin la tashanin la samaynin ayay tital waxay ku samaysay inay dadka la dulgeyso taasi halkaasi macnaha waxaa ka yimid khilaaf khilaafkii markaa yimidna ilaa hadda waa mid ka taagan oo dagaalada ka socda maa ula jeedaa Ah, gobollada dhexe ah.
Ay, ay, sheekh cabdirashiid waa maqlaysaa wa- eedda dow- dowladda korka laga saaray Eh, horta eh, sida saaxiibka sheegay waa laba mawduuc oo kala duwan baad moodaa mid waa dagaalka meesha ka socda midina waa u samaynta gobollada maamul yani maaragtid ay ay samaystaan midda Laakiin hadda aan dowladda ka yaa doo- kallu jiiday oo mid- leeyahay.
midda aan hadda ka doodaynaa yaa gar daran oo dagaalka bilaabay ama halkaas hadday tahay waa wax gaara laakiin hadday tahay maxaa cagajiidka keenay cagajiidka dowladda waad og tahay madaxweynuhu waa tegey eh, wasiirka arrimaha guduhu waa tegey kuwii hore waa tageen kuwa dhexe waa tageen qolo waliba mar bay tagtay waxayna sheegeen mar kaste eh, guddi baa la sameeyey eh, guddi wasaaradda arrimaha gudaha la sameeyey guddi oo dadka ay samaysteen baa la sameeyey intaa isku dibirri baa la waday marka en, wax xagga la oran karo xagga dowladda ayaa hadda culaysku saaran yahay oo aad u muuqda aniga waxay ila tahay inaysan jirinin marka laga tago dee ayadoo sideedaba dhinac walbaba aan dadaalku uu si walbaba u gaabiyo laakiin haddana wax maanta la oran karo dowladda arrintan ku taagan ee ka dhaqaaqi laadahay anigu uma jeedo laakiin een, eedda suu dowladdu dhinaceeda ma ku yeelanayso sababtoo mas-uuliyadda waddanka ayadaa leh maya marka la fiiriyo dowladdu haddii uu madaxweynihii sheegay wakti haddii dowladdii ay arrintii isku dubaridayso keliya aniga waxaan arkaa culays ah inaan ciidamadii nabadgelyada weli la geynin ee waktigaasina uu sidaas keenaya ayadana ay u muuqato iyadoo xoogaa shirkan loogu kaadiyey inay ee, wa- yani la- marka hore la Waqti la sameeyo siiyo, shirka- waqti la siiyo, dhulka shirka la mareeb.
siiyo, ah. marka hadda jiitanka hadda imaanaya dadka gobollada dhexe horay waxay u qaldeen oo ay uga faa'iidaysan waayeen baa awooddeedu tahay ma ahanaayo wax hadda maanta dowladda eedo badan oo kale ay leedahay laakiin meeshaan hadda barnaamijkeeda wax gaaroo maanta aada loogu ceebayn karaa anigu uma jeedo haye xayir Een, horta waxaa jira wax markaad samaynayso adigu laftigaaga maamul markaa rabto inaad samayso dad meel degan oo qoomiyadaho meel ka soo jeeda markaa rabto inaad maamul u samayso waa ayaga dhexdooda horta inaad dhamayso khilaafaadkooda markaad ayaga gudahooda dhamayso oo aad ogaato sida ay yihiin kabacdi ayaa waxaa la rabaa in ayaga gudahooda maamulkooda uu ka samaysmo ka abuurmo dad ayaga laakiin is dowladdu haystaa.
way- way wadaa way dadaalkaas.
waddaa, dadaalku ayadoo wadda haddana markii ay macnaha een, ay ka lug jiidayso waxa marka aysan dardar gelinin ama aysan awood badan samaynin ama aysan xiriiro badan ay samayn hadda gaabiskaasi dowladda xaggeeda uu ka imaanaya awooddana ayadaa dalka iskale maanta dowladdu way ku dhawaaqday waqtigay qabatay kowda bishaan eed maarso madaxweynaha tegi oo waddanka ugu sarreeyey Een, dadkiina weli hadalka waxaad moodaa inaysan u dhagan nugleen waa tahay marka uu macnaha uu marka samaynayo- eedda dowladda xaggee ka soo gelaysaa inta uusan samaynin madaxweynaha marka uu tago marka uu tagaayo macnaha maanta aniga adiga beri- markii aan beri ballanno oo aan ballan meel dhigno ballanta aan meesha dhignay waxa ay tahay macnaha aniga suuragelinteeda layga rabaa waa tahay haddii marka horetaba marka aad aad balan samaynayso wax hagaagsan ama aadan u jeedin wax hore hore u socda adigina lagaa rabo macnaha inaad jiiddo oo arrintaasi aa hore u dhaqaajiso waddankaas macnaha gobolkaasi dad baa intaas kusoo dhibanay dad baa hortaagnaa maamul baa jira maamulo jirana maamulka lama dulgeeyo waxa waaye dhibaatadu waxay ka timid waxay tahay in la iska indhalaabay marka waxaa leedahay dib u heshiisiinta hala soo dhameeyo dowladdu xoogaa saarto iyadoo taasi ay dhicin macnaha waxbaa iska sameey ballana iska qabsanaya macnaha wax shaqaynaya ma dib u heshiintiiba qabyaa ah waa maqlaysaa dib u heshiisiintiyaa Waa leedahay mahadsantahay, anigu dib u heshiisiinta ma diidani dagaalada iyo qaabka ka socdana yani anigu iyo iyo shirkan hadda is saari maayo aniga mabaadida ah waa qabaa dadka shirka markii hore waddanka gacanta ku hayay in tixgelintooda la siiyo in maaragtay qaabka ay ay- ay yani la siiyo anigu dadka qabaan ku jira laakiin doodaydu hadda maanta kuma saabsana dagaalka meesha ka socda ee waxay ku socotaa shirka yaa maxaa shirka hortaagan shirka waxa hortaagan waxa weeye laakiin dib u heshiisiin ma jirto dib u heshiisiinta maya markii dib- maya dagaalka hadduu saddex shir kusoo ma qabsoomi lahay dib u heshiisiinta dib u heshiisiintu inay socoto oo haddaba la wado barnaamijkan isagoon markii hore xagga dawladda ka imaan baa odayaal isqaameen shirkii waa qabteen markii la arkana dawladdii waa raacda waa loo ogolaada wax dhibaataa weyn iyagaa waqtigoodii qabsaday iyagaana wada taasi wax dhibaataa kama taagna inay soo dhameeyaan colaadaana odayaasha iyo dawladda waa u taallaa soomaali o dhan bay u taallaa annaga dhan bay noo taallaa in colaadaasi dhammaato lana tixgeliyo dadkii meeshaas markii horeba gacanta ku hayay intaas annagoo isku waafaqsan eedda maanta ee mas-uuliyiinta iyo dadka yacni magacyada sheeganhaya gobollada dhexe nooc kasta yihiin ayaa marka hore dawladda uga horreeya dawladdu waa u dambaysaa sababto waxa weeye ayaga ayaa la rabaa inay geed walba istaagaan infact hadda wax aan ku eedayn kara iyaga laftigoodana gaaran garanmayo waa dadaaleen marka barnaamijkaas aniga eed weyn oo maanta la la yani la bambuuniyo gobollada dhexe dawladdana kama muuqato ragga hadda eh, maaragtay eh, madaxweynaha galmudug madaxweynaha xibaan iyo xeeb kuwa ahlu sunna oo qaybtood hadda qolada dagaashan maahane qoladii kale kulligood qoliba waxay muujinayaan shirkaan inuu soconayo dawladduna waa tagtay oo waa tagtay oo waa tagtay marka keliya yaanan eedda soo hormarin lets aan isku dayno inaan dhammaystirno oo wax wanaagsan la dhiso inaan ka wada shaqayno taasaan leeyahay Een, waa maqlaysaa talo fiican uu soo jeedinayaa ma is leedahay taladaas waa hirgelaysaa Maya, oo- taladaas oo waxay dhinaca hirgelaya dawladda.
haddii Mm.
horta wada hadal la helo soomaalida waxay tidhaahdaa haddii hadal la helaa talo la helaa haddaan la hadlin horta talo la heli maayo taladu waxay timaadaa hadalka dabadii waa in horta hadallo la furaa wada hadal la furaa Oo la dawladdu dhammaystiraa.
dadka isu keentaa baa Dawladdu leedahay.
dadka isu keentaa markay isu keenta kadib ogaato sida la kala yahay ogaato dadka calooshooda ogaato sida loo kala xaq badan yahay ogaato waddankana dhibaatada ugu badan horta odayaasha lambar koo waay sababtoo nin walba naftiisa waxu rabaa isagaa waxay isu raadinaya dadka gobollada dhexe cidna u danaymayso dawladdu ha ogaato ha baarto awoodda tiitalka ha kala fiiriso meeshaan dadkii kusoo halgamay ee intaa soo maray dhibaatadaas kusoo jiray maanta markii ay u Marka- toostay marka waxaa leedahay waxay u soo bulshadii- baxeen, ayaa waxaa rabaa in la buriyo dad kalaa la dulgeey macnaha taasina ma- ma soconayso waa dhibaatada ugu weyn dawladdu ha raadiso ima dadka ha- laakiin dawladdu shir bay iclaamisay Hadlaayayso.
shirkaas waa shirkii Ha ay ku wada hadli lahayn ha dadka dhammaystirto, gobolada ha- ha dhammaystirto.
maamulka ku samay ha lahayn dhammaystirto ha isu keento dagaal haddaa aragto waxaa ka horreeyey isqoonsiyaa ka horreeyey hadduusan qoonsi imaan meesha dagaal ma imaanayo markii la Marka maxaa- maxaa qaldanaa isla- ayaa daal maxaa imaan qaldanaa?
wada hadal la-aan
may wada hadal waa socdaa hadda waxa socdaa wada hadal maaha wax allaale wixii qabiilku yaa la isu keenay odayaasha la isu keenay horta wada hadal waa socdaa mid ballaaran baa weliba socda oo aan ugu mahad celinayno ragga odayaasha iyo dadka wada iyo mas-uuliyiinta wada oo dib u oo dib u heshiisiintaada dhabaal ka socdaa qabiil aan imaan ma jirto sax wa dadka gobolada dadkii inta badan way gobolada dhan cidka wada waa joogaa horta wada hadal halkaasu ka socdaa keliya waxaa barnaamijkaas culeysyada keenay waxaa ka mid ah yacni arrintay qumbacatay oo dagaalka ah ayadana gacantaa lagula jiraa Een, dadkaasina waa dad xaq leh in xaqooda ay helaanna insha allah haddii alla ku reeyay cid waliba loo baahan yahay inay inay inay inay ka shaqayso laakiin hadda aniga waxaan u arkaa wixii maqan ayaa la raadsaa maahane meeshaas dadaalkeedii markii hore intaanu soo gaaray rag baa soo gaarsiiyey hadba waa lasoo wada hadalay haddeertaana wuxuu marayaa gogoshaan in haddii alla kuu rooyahay soomaali dadka dibadda waddanka hadda lagu heshiisiiyo gogosha dambena haddii alla ihaacada lagu qabo barnaamijkaasina dadka intiisa badani waa arrinay isla og yihiin dawladdu waa waxay ogtahay ragdubu meesha waa joogaan wasaaradda hadda waxaa waxaa xoogaa la- la- la- daw- ay dadku ay ka sheeganayeen inaan dawladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo hadda aysan barnaamijkan daba shirkaan aysan aysan Xoogga saarin.
xoogga saarin ayadana in la xallin ayaan u malaynayaao waa waa wax la dhammayn doono insha allah marka Marka eh, adigu rida arrintaas- fiican aad ka qabtaa anigu inay rida dhammaanayso.
fiican inay arrintaas soconayso xayir maxaa kusoo gabagabeynaya aniga waxaan aaminsanahay arrintaani in ay dawladdu uga baahan tahay dadaal fara badan in aysan ka gaabin ayadu inay dalka ayadaa xukunta dalka ayadaa ka mas-uula in ay awoodeeda saarto gobolada dhexe sidii ay arintaas u xalin lahayd dadkan isu keeni lahayd waan waanti iyo nabad wadahadalkiina ay u dhammaystir lahayd si maamul dhammaystiran oo miro miro miro- miro wanaagsan leh oo kaga oo halkaas gobolada kaga soo dhexe baxaan kaga soo baxo aada umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen sheekh cabdirashiid macalin maxamuud iyo xayir cali rooble oo ah abwaan soomaaliyeed kana soo jeeda eh, gobolada dhexe ee iminka la doonayay in maamulka loogu sameeyo labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intaan mar kale ku gulmi doonno barnaamij caynkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadiin
axmed xasan colaad iyo xubinta dooda gaaban intaas haddaanu ku dhaafno waxaad ku soo dhowaataan ibraahim xasan daandure iyo barnaamijka dhakhtarka weydii
waxyaabaha aynu qaybtan uga hadlayno waxaa ka mid a dumarka la yidhaahdo ma dhali kartaan oo miskihiinna ayaa yar waxaana barnaamijka dhakhtarka weydii iigu marti ah dhaktar farax cabdirasaaq jaamac oo ku takhasustay xanuunnada haweenka dhaktar farax waxaa haatan ay ka howlgashaa cusbitaalka macaani ee deegaanka garas baalley ee magaalada muqdisho waxaanu su'aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegaystayaasheenna oo la soo xiriiray barnaamijka magacayga xanaan cawad axmed baa la idhaahdaa waxaan kasoo hadlaya hargeysa dhakhtarada waan salaamayaa waxaan weydiin lahaa een, su-aal ku saabsan dawooyinka loo isticmaalo kala korinka caruurta waxaa jira dawo oo isku mid ah oo la idhaahdo inta badan dheecaan isku mid ahba laga sameeyo oo midna yahay irbad midna keli yahay marka inta badan dumarku waxay ka cawdaan kan irbada ah oo la idhaahdaa wuxuu keenaa dhiigbax iyo marmarka qaarkood wuxuu keeni karaa in ay maxaa helay dhashi sidaada ku istaagto marka maxaa faraga u dhexeeya maadaama dheecanadu isku mid yihiin muxuu yahay faraga u dhexeeya labadaa dawo walaal haddaa ka hadlo daawooyinkan oo ilmaha kala dheereynaya family planningka intaasoo noocay u kala baxaan waxaa arkaysa kuwa oo kiniiniya oo family planning la yidhaaho kuwaas waa la isticmaali karaa laakiin dibka taagan muddo lix bilood ka badan ma isticmaali kartid choice fiican waxay- eh, markaa isticmaashid adigu dhig- dhiiga inuu mitralkaaga xoogaa khalal yar waxyaalahaas ku yimaado xoogaa inuu dhigbax iyo waxyaalahaas aragtid laakiin labada bilood ugu horeysa waxay ku siinaysaa natiijo fiican laakiin ma isticmaali kartid more than lix bilood haddii kiniinigaas tahay lix bilood markay baastid waxaa arkaysa adoo isticmaalaya kiniinigii adoo uur qaaday marka wax faa'iido kusoo kordhisa ma jiro ka labaad waxaa jira irbadooyinka la is- isticmaalo irbadooyinkana ha- waa saddex irbadood halkii irbad waxay soconaysaa saddex bilood oo jirkaaga ku jiraysa taas waxay leedahay marka isticmaashid inuu mistralkaagu dhamnaa khalal galo oo caadadii aragtid inay kan xalo meesha adigu shan maalmood ilaa toddoba maalmood xisaabta inayse adoo shan iyo toban kula gaaray laakiin marka dambe waa labada bilood ugu horeysa kadib caadi ay noqonaysaa laakiin dhibka iyakuna leeyihiin maxay yihiin ki- daawada waxaa lagu talagalay inay saddex bilood jirkaaga ku jirto waxaa arkaysaa markas markay bisha saddexaad markay saas u dhamaata inaa irbadkii kala qaadatid another three months sometimes waqtigii jirkaaga ka bixiso ma la yaqaan kaas adoo irbadkii qaadaa arkaysaa adoo uur hasan yeeshay waxaa jirta mid kaleo la isticmaal iyadoona m- garabka laga eh, geliyo adigoo procedure yar garabkaas garabkaagaa lagu xiraya kaas wuu aada u fiican yahay laakiin dad badana ka cabta waxay yidhaahaan gabarta markaa loo xiro already ministration dambe ma arkiso ilaa intaa laga saarayo taasoo maybe two years ilaa five years inay ku jirto markaa rabtid aa lagaa saaraya laakiin wax oo dhiig kugu dhacaya ma jirto caado ma helisid totally marka saasay dadku uga baqaan sometimes marka iska qa- saas, eh, khala weynaagu badana way ka baqaan Laa- kan waxaa jira mid kaloo la isticmaalo intraucrine device-ka waa waa procedure waa bahal yar oo hoosta la- gabdhaha dumarka la geliyo kaasuna ilaahay muddadiisa ilaahay shan sano uu shaqeynaya kaasaa ugu fiican waa safe waaye wax kasta eh, muddadaa rabtid aa isticmaali karta markaad tiraahid ha layga saaro is- easy saa loo saaro waa easy saa Waa loo sahlan geliyo, tahay.
waa easy wax dhiba ku keena ma jiro waxaan u malaynayaa eh, doctor asada in ay kaa shaafisay su-aashii aad weydiisay eh, xanaan weli eh, su'aalihian ku jirnaa gabdhaha kale xamdi maxamed nuur haa xamdi soo dhowow barnaamijka dhakhtarka weydii waayo waan soo dhaweyneynaa walaalo bacdinayaan dumar nahay waxaan weydiinayay dumaryowga qaarkood ya- macnihii markay cidi foolanayso kale oon dhakhtarada tagno haa waxaan aragnaa dumaryow la odhanayo gabadhani ma dhali karto iskaheedaa yar marka dhakhtaraduna waxay ku gartaan dumarka de yacni qaabkooda oo kale maxay ku gartaan walaal wax aa cabir macayana aa la dhahayo ka- jihaazkaas aw qalabkaasaa lagu cabiro la dhahayo gabarta miskaha waxaas ma jiro laakiin gabarta hataa la xisaabiya gabdhaha jira oo kan waxaa la yidhaahaa markay uurka leedahay waxaa la rabay inay pelfiskeeda ama miskaheedu inay kala baxaan waxaa jira gabdho kan waxaa la yidhaahaa miskaheedu kala bixinin oo spaceka specimen waxaa la rabaa markuu qofku ga- markuu bisha sagaalaadda soo gaaro inay ilmuhu hoos usoo degaan oo inuu inuu dhasho isku diyaariyo waxaa arkaysa ilmihiiyo weli kor jira sababtuna waxay tahay miskihiya yar oo kan waxaa la yidhaha si fiican u kala bixin markaas ilmahaas ilmahaas meel space soo maro ma la heli karayo ma jiro waxaa jira gabdho oo gaaban oo markaas dulka ku dhagan oo aada u gaaban kuwaasna marka hore miskahoodu aada u yaryahay wax kale waxaa keena mataqaana gabarta haday age tahay haday masalan thirty aw twenty seven ba haday dhaafto xaarigsa lafaheedu inay every time sanadkaba sanad kastaba sii adkaanayaan markaas inay dib keenayaan inay sida ukala baxaan sometimes waxaa keenayana mataqaana ilmaha miisaankiisa iyo haday gabarta ugub tahay ilma adiku shan kiilo meelahaas wato aw ilaa iyo lix kiilo marka ugubna waayo dibay ku tahay inay dhasho hadee la yidha hadee jid- eh, markaas distos ina ina inaa la qalo qalin loo sameeyo see iyada ilmaheeda u yahay laakiin haddii tiraaho qaliinkii diita xidibka waxay noqonaysaa inuu meeshii ilmihii miisaankiisa oo dhan meesha soo galo gabartan mak- makaankeedu waa ugub waayo miskaheedu wuu yaryahay meesha ma soo dhaafi karayo marka inaad bebigii loosgarayso iyadana be- laafkeedu in danger ku jiro saasaa qaliimaha loo sameeyaa intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii waxaana marti ugu ahayd dhaktar farax cabdirasaaq jaamac oo ku takhasusay xanuunada haweenka haatanna ka shaqaysa cusbitaalka macaane oo ku yaala deegaanka garas baaley ee magaalada muqdisho
halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos sida kaga imaaneysa magaalada washington haatana dhegeystayaal wararka iyo warbixinada aan kaga nasanno kaalimihii sugaanta fanaanka cabdihani iyo heestii amiley
naftaa amane ku eeganayso laabtii edeg baa ka wada taye ka wada tayo jacayl ka abuurmayadaunkayo naftaa amane ku eeganayso laabtii edeg baa ka wada taye ka wada tayo jacayl ka abuurmayadaunkayo orida orida orida noloshayda ilay iska u daartay waa adiga orida orida orida noloshayda inay iska u daartay waa adiga markaan ku arkaa ilaa way dhigtee hoy markaan ku arkaa ilaa way dhibtee agtaada haddaan ka olamiyay indhaha ooyaya nabadaaya markaan ku arkaa codka fanaanka cabdihani waxa uu gabagabo u yahay guud ahaan idaacadda galabnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii aalid macaawo saacaddu markay tahay toddobada inta ka horreysa nabadgelyo
haddaan ka olamiyay indhaha ooyaya nabadaaya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.